gudoomiyaha gobolka minnesota duqa magaalada st cloud iyo taliyaha ciidanka booliiska oo shir jir ayd oo wadajira ku qabtay xarunta magaalada st cloud ayaa ugu baaqay bulshada deegaanka in midnimada la xoojiyo duqa magaalada st cloud dave class oo shirka jaraa'id furay ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey weerarkii habeenkii sabtida ay bulshada reer st cloud ku jireen xaalad adag ayna haatan isku dayayaan inay noloshooda si caadiya isaga wataan kalaas oo ka hadlayay dadkay waxyeelladu ka soo gaartay weerarkii uu geystay daahir aadan waan weli magiciisa laamaha amnigu baahin balse ay dadka soomaalidu xaqiijiyeen ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dhammaanba dadkii la mindiyeeyey ay bogsoodeen oo laga saaray cisbitaallada ayna guryahoodii aadeen
sagaalka dhibane ee la tooriyeeyey waxaanu helnay warbixinayn sagaalkuba laga saaraa cisbitaalka saddex ka mid ah shalay toddobadii subaxnimo ayaa la dhigay cisbitaalka hadda dhammaantood cisbitaalka waa laga soo saaray keliya ma ahayn dhibanayaasha dadkii la midiyeeyey ama tooriyada la geliyey waxaa sidoo kale dhibanayaal ahaa kuwii goobjooga ku ahaa suuqa habeenkii sabtida iyo caruurtii suuqa joogtay ee arrinkaasi goobjooga u noqday
gudoomiyaha gobolka minnesota mark dayton oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay inuu taleefon taageeraha ka helay madaxweynaha maraykanka barack obama uuna madaxweynuhu u fidiyey taageero ballaaran oo dhinac kasta sidoo kale waxa uu xusay in madaxweynuhu aad ugu bogay geesinimada uu muujiyey askarigii dharcadka ahaa ee toogtay wiilka weerarka ka geystay suuqa crossroads ee magaalada st cloud dayton ayaa muwaadiniinta st cloud iyo dadka minnesotaba ugu baaqay inay si wadajira uga gudbaan dhacdadan murugada le islamarkaana ay ilaaliyaan waxyaabaha ka dhexeeya iyo inay si nabada u wada noolaadaan
waxaan ku ammaanayaa muwaadiniinta st cloud iyo kuwa reer minnesotaba siday ula tacaamuleen shilkan musiibo ee dhacay oo ayna xasuusteen bini'aadanimada naga dhexayso iyo muwaadinnimo iyo inaan wadaagno rabitaan wadajira oo nabad aan ku wada noolaanno ah taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada st cloud baler anderson oo ka jawaabayay su-aalay warbaahintu ka weydiisay xiriirka ka dhexeeya weerarkii ka dhacay new york iyo in isis ay ku lug leedahay ayaa waxa uu sheegay inay baaristu ay socoto welina aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee weerarkan balse marka ugu horraysa oo ay helaan xog rasmi ah ay warbaahinta la wadaagi doonaan
waxaan si wada jira ula shaqaynaynaa f b i-da maxaa yeelay iyaga si wanaagsan go'aan uga gaari kara haddii wax iska beddelaan arrintaasi waxaannu ka noqon doonnaa mid aan mugdi ku jirin oo cad warbixintuna waad heli doontaan sida aan maanta idinkula hadlayna maynan soo saarin arrin kale oo aanan ahayn in weerarku u geystay ruux keliya xaaladdan
hogaamiyaasha soomaalida ee magaalada st cloud oo aan iyagu qayb ka ahayn shirka jaraa'id hase ahaatee madasha goobjoog ka ahaa ayaa xoogaa walaaca ka muujiyey inaan lagu darin dadkii ka hadlayay shirka jaraa'id oo uu ka mid ahaa wadaad masiixi ah oo la yidhaahdo james alberts xaaji yuusuf waa madax hay-adda unite cloud oo ah hay-ad ka shaqaysa isu soo dhoweynta muslimiinta iyo dadka aaminsan diimaha kale ee ku dhaqan magaalada st cloud xaaji yuusuf iyo hogaamiyaasha kale ee soomaalida ayaa xusay inay si weyn ula shaqayn doonaan laamaha amniga sidoo kalena ay halkeedii ka sii wadi doonaan isu soo dhoweyntii bulshada soomaalida iyo dadka maraykanka ay la nool yihiin oo qaarkood ay marar badan kala kulmeen falal ku qotoma jinsi iyo islaam nacayb xalay waan la soo wacay waxayd inaan meesha inaan istaagno aan gabanka la taagnaadno laakiin way noqon waysay weli maanan loo sheegin se macnaheeda waay u dhacday inaan gabanankan la taagnayn oo press conferencekaas aan ka qayb gelin community leaders ahaan iyo faith leaders ku joogeen so arrintaas waa arrin anaka soo aan su-aalan weydiin doono governorka mark dayton iyo weliba mayarka iyo dadkii abaabulay press conferenceka maanta ka dhacay magaalada st cloud soomaalida ku dhaqan st cloud ayaa si aan gamad lahayn kugu sheegaya inay walaac badan ka qabaan inay dhici karto in lagu soo qaado weeraro argoosi ah maxamuud mascade v o a st cloud minnesota